maanta oo bisha juun ay tahay shan iyo labaatan laba kun iyo lix iyo toban baa halkan idinka akhriyayaa warmurtiyeed ay soo saartay dallada daneeyayaasha aan dawliga ahayn ee puntland ee buunsa dallada daneeyayaasha aan dawliga ahayn ee buunsa waxay aad uga xun tahay xayiraadda ay dawladda puntland saartay saxaafadda qaarkood tallaabadaasoo lid ku ah xorriyadda saxaafadda xorriyatul qowlka iyo dastuurka puntland waxay sidaasi oo kale meelka dhac ku tahay mabaadi'da dimuqraadiyadeed ee puntland ay ku dhisan tahay dawladdu waxay xaq u leedahay inay dacwad ku oogto suxufigii qalad ka gala iyo warbaahintii ay u aragto inay dembi ka gashay saxaafadduna waxaa waajib ku ah inay saxdo haddii ay qalad gasho raalligelinna ay ka bixiso meelna kagama dhigna dastuurka puntland in ay sifo sharci darro ah ku xirto xarumo warbaahineed falka ay dawladdu qaaday ay ku xirtay idaacadda daljir waxa ay lid ku tahay qodobka labiyo labaatanaad ee dastuurka puntland oo qeexaya in saxaafadda iyo warbaahinta xorta ahi ay ka madax bannaan yihiin faragelin dawladeed ayna u hoggaansamaan sharciga oo keliya waxaa sidaasi oo kale mudan in la tixgeliyo qodobka sagaal iyo tobnaad ee baaqa caalamiga ah ee xuquuqda insaanka oo tibaaxaya xorriyadda hadalka iyo cabirka fekerka iyadoo aan wax faragelinah lagu samaynin baaqaasoo ay saxiixday dawladda soomaaliya oo ay puntland qaybta ka tahay saxaafaddu macno weyn ayay ugu fadhidaa bulshada waxa ay ka heshaa warar aqoon wacyigelin iyo waxyaabo aad u fara badan oo kale haddaba xayiraad saxaafadda la saaraa waxa ay bulshada seejinaysaa maqalka iyo helitaanka waxyaabaha ka dhacaya dunida gudaha iyo dibaddaba dalladda buunsa waxa ay aaminsan tahay in saxaafaddu xaq u leedahay in ay baahiso dalladda buunsa waxa ay aaminsan tahay in aan saxaafaddu xaq u lahayn in ay baahiso warar been abuurah iyo kuwa bulshada lagu kicinayo oo colaad horseedaya sidaasi oo kalena aan dawladdu xaq u lahayn inay xadgudub ku samayso saxaafadda oo ay ka qaado tallaabo aan waafaqsanayn sharci xeer iyo dastuur midnaba waxaannu dawladda ugu baaqaynaa inay oggolaato xorriyadda saxaafadda oo wixii ay qoonsato si hufan sharciga u mariso sidaasi oo kalena loo baahan yahay in suxuufiyiintu ay dhowraan anshaxa saxaafadda una hoggaansamaan sharciga dalku uu leeyahay gebagabadii waxaa dalladda bulshada rayidkaah ee buunsa ay dawladda puntland ugu baaqaysaa in la turxaan bixiyo qodobada khilaafaadku uu ka jiro ee xeerka saxaafadda kadibna la meel mariyo oo lagu dhaqo saxaafadda waxaa lagama maarmaana in bulshada laga ilaaliyo wax aanay raalli ka ahayn islamarkaana ay dawladdu xorriyaddooda siiso suxufiyiinta iyo saxaafadda marna bulshadu ma aqbali karto in sharciga lagu turto dastuurka la baal maro shacab iyo dawladba aad baad u mahadsantihin